magaalada muqdisho ayaa laga furay tababar lagu baranayo yareynta khataraha dabka ka dhasha kaas oo loo qabtay howlwadeeno ka tirsan waaxda dabdamiska gobolka banaadir tababarkan ayaa waxaa qabashadiisa iska kaashaday waaxda dabdamiska dowlada hoose ee xamar iyo kambaniga sonfire agaasimaha waaxda dabdamiska dowlada hoose ee xamar cabdicasiis goodax barre ayaa ka warbixiyey muhiimada tababarkan dadkiina waxaa laydin soo xushay magaalada muqdisho dabaa ka dhacay maalin walba waa baxnaa dabaa soo deginaa waa soo laabanaa riboodaa la qoraa waxaa layidhahdaa korontow ka dhashay waa baxnaa dabaa la soo deginayaa waa soo laabanaa waxaa layidhahdaa gaasow ka dhashay waa baxnaa dabaa aadaa riboodaa nala siiya dab un baa dhacay dabka saawidihiisa nama baara mana daba kacno oo wax badan kama dabo laakiin hadda dadku waa bedeli rabnaa dabka inaan ka hortagno ka hortag waxa la yidhahda inaan suubinaan tunaa ka hortagga marka muxuu yahay ka hortag waa inspections in la helaa dad oo maaragtay inay intay baxaan xaafadda tagaan gurigan horta system ahaan lagu suubsan yahay qaab ahaan lagu dhisan yahay qaabkii loogu talagalay oo dabkii iyo haddii uu dhaco xamar waa aragtay guri badan oo todoba dabaq iyo labaatan labaatan dabaqa hadda laga dhisaayo marka wixii ma diyaarsan yihiin ma leeyihin wixii loogu talagalay guryaha caadi ma haystaan geedihii yaraaga looga hortagayo dadka markuu dhaco gurihii ma yaallaan ganacsigii may haystaa wixii oo dhan waxaasan ka ogaa karnaa marka ma ogaa karno naguma soo dhacayso waa inaan baxnaa oo aan haysanaa dad expertiisa oo like adigoo kale oo waxaan kasoo shaqeeyay tababarkan oo soco doona muddo afar maalin ah ayaa door ka qaadanaya xakameynta khataraha ka dhashaa dabka